kadib wuxuu gudbay xukunka bayaanka marka caddaynta mujmalaadka inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama shareicada lala soo diray ay waajib ku ahayd buu caddeeyey oo waxa uu yidhi wa huwa waajibun cala annabiyi idaa uriida fahmu wa huwa bayaanka iyo caddayntaasi waajibun waajib bay ku tahay cala annabiyi nabiga waajib bay ku tahay idaa uriida marka la doonee loo baahdo fahmuhu in mujmalkii duuduubnaa la fahmo iyo caddayntii inay u kala caddaato marka loo baahdo nabiga waajib bay ku tahay calayhi asalaatu wasalaam inuu dadka u caddeeyo waata ilaahay uu ku yidhi suuratu naxl waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi waxayga waxaan kugu soo dejinay dadka inaad u caddayso waxa lagu soo dejiyey ilaahayna uu yihi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka waxyaaba lagu soo lagu soo dejiyey gaarsii mar haddii la yidhi gaarsii oo amar waajiba lagu siiyey inuu gaarsiiyo wax ilaahay kusoo dejiyey wax ilaahay kusoo dejiyeena oo ka mid ahaa caddaynta axkaamta shareicada inuu caddeeyo waxay caddayn u baahda inay waajib ku tahay caddaynteeda iyo halka laga gartay wax khilaaf oo ka taaganna maogid kadib uu masalada saddexaad ee baabka u gudbay oo wuxuu yidhi haddaan ogaanay bayaan iyo tabyiina macnihiisa xukunkiisana aynu ogaanay hataa xukunkoon ka ogaanay markaan nidhi nabiga waajib bay ku tahay calayhi asalaatu wasalaam in masdarka laga qaadanayo caddayntu ay masaadirtii shareicada asalkeeda laga qaadan jiray tahay waxaan u gudbaynaa masalada saddexaad oon u baahanay oo muxuu yahay waxa bayaanka uu ku xasilo daliilul bayaan muxuu yahay markaasu wuxuu yihi wahuwa bima min adaliili muطlaqan yajri lcamal wahuwa bayaanku bimaa shay buu ku asaxaa min adaliili xaal uu kamid yahay yajlul camaa jahliga saydo oo tirtira muطlaqan adoon kala qaadin wax kastoo adiladii sharciga kamida oo jahliga mas'alada ku jira iyo ishkaalka iyo khafaha ku jira lafdiga iyo jumhalkaas cadaynaya oo qariina mutasila ama munfasila ah oo daliil naqli ah ama caqli ama xisi ah ama nas iyo qariino mid ah intuu dooniba ha noqdee mutasil la xiriira mubayanka iyo munfasil ka soocan oo nas kale oo mustaqira intay dooniba ha noqoto uga jeedaa ereyga mutlaqan intaba daliilu bayaan way noqdaan xasaba mawqica iyo shuruuda iyo dilaalada ha lasii faahfaahiyo ha laysku waafaqa qaarna ha laysku khilaafa qaare si guud ahaan iyo qaacidada guud ee sax raacayso wax kastoo daliil sharci ahaan jiray daliilul bayaan waa noqon karaa wahuwa bayaankaasi bimaa buu ku xasilaa yajlul camaa jahliga saydo oo daahiriyo oo zuuliya min adaliili xaalu adiladii sharcigana kamid yahay mutlaqan isaga oon adilada sharciga la kala qaadin adiladii sharciga maadaama baabu naskina inoogu iman doonto baabu taksiisna aan hore ugaga soo hadalnay waa kay kala qaadeen aaxaad iyo mutawaatir mar kalena baabu tacaarud oo tarjiix inoogu iman doonto iyo tartiibu aladila marna waa kay u kala qaadeen dilaalada adilada qadciya iyo dhanniya marna thubuudkooda qadci iyo dhanni ay u kala qaadeen haddaba su-aasha imanaysa waxay tahay hadday darajada thubuudku kala xoog badan tahay adilada ama ay darajada dilaaladu kala xoog badan tahay bayaan ma isu noqon karaan mise waxaa shardi ah min xaysu alquwa inay isaga mid yihiinoo amin quwadaas ama ha u noqoto sixada ama dilaalada ha u noqoteen mas'aladaas ayaa wuxuu yihi wabayana alqaasiru min xaysu sanad aw idilaalati calaa maa yuctamad wabayana wuu caddeeyaa wa daliilu lbayaan buu ku asaxayaa alqaasiru midkii hooseeyee gaabtay ee ka kale uu cadaynaya ka gaabtay kagana liita kagana tabardan min xaytu sanad xagga sanadkiiyo sugnaanshaha aw idilaalati xagga dilaalada iyo macnaha iyo lafdiga calaa maa yuctamad qowlka raajix ah wuxuu ku leeyahay labada daliil ee mujmal iyo mubayanka isu noqonaya qasab maaha inay quwatu thubuut iyo quwatu dilaala ka siman yihiin bal way kala darajo hooseyn karaan oo midka mujmalka oo qaci ah thubuutkiisa mid danni thubuut ah waa lagu bayaanin karaa mujmalka oo qaciyo dilaala ah mid danniyo dilaala ah waa lagu bayaanin karaa waalcaqsu saxiixun dad qaarba waxay yidhaahdeen adilada marka la isku bayaaninayo min xaytu alquwa waa asaxaysaa bay yidhaahdeen laakiin sida jiizani oo kaleeto nuqdo ayuu ishkaal geliyey aan habbooneyn oo ah nuqdada dilaalada markii uu lahaa kitaabkiisa wayatacallaqu bituruqi albayaani amraan wuxuu yihi alamru lawal yajuuzu an yakuuna albayaanu adcafa rutbatan laa dilaalata min almubayan halkana waa ku leeyahay min xaysu sanadi aw dilaala calaa maa yuctamad qowlka raajixa haddaba qowl daciif buu qaatay buu halkaa tilmaamaya khilaafkaasna waa khilaaf ibn alxaajib iyo karki iyo rag lamida lala soo guuriyey laakiin taxqiiqa ahlilcilmigu ay qabaan ka duwan markuu intaa caddeeyey yuu qowl kala sheegay maadaama aan nidi labada daliil hubuudka iyo dilaalada haba kala xoog badnaadaane way isbayaanin karaan oo wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi axaadiistii baa bayaanisay laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa iyo fii arbaciina shaatan shaatan aan soo marnay inay culimmada qaar yidhaahdeen mafhuumku daliil weeye xujo sharci ah oo halkan ay imanaysa in wax bayaanin karo culimada qaar ba waxay soo reebeen buu yidhi qaar ka mid ah masaa'ilka culimo reer ciraaqana way waxay yidhahdeen waawjibanna cinda bacdin cilma idaa wujubi dilkhasaa'i cama waxay ra haddii mas'aladan mujmalka ah ee khafdiga ku jira ee lagu camal falayaay mima tacumu bihi lbalwaa ay tahay ama cibaaro kale ay lagu yidhaahdo dadkao dhan inay ku camal falaan ay ku waajibayso waa xukum caam dadkao dhan waa uu yahay waxay yidhaahdeen labada daliil inay darajo ku siman yihiin yaa shardi ah hal daliilulbayaanku inuu yaqiin darajadeeda gaari karo sharteede wa awjibanna waajibi cinda bacdin culamada qaar ka mida usuuliyiinta agtooda cilman yaqiin inuu daliilulbayaanku faa'iideeyo waajibi idaa wujuub idaa wujuubu dilkhafaa haddii kan macnihiisu qarsoon yahay mujmalka waajibitaankiisu cama ummadda u camimo dadka dhan uu waajib ku yahay ama waxyaabaha mima tacumu bihi lbalwaawiya saa darteed waxay yidhaahdeen waxyaabaha qadciyaadka zakada iyo salaada iyo akhbaaru alaxaad laguma bayaanin karo ee waa mutawaatir kale in loo helo isna waa qowl daciif markuu ka hadlay min xaysu daliil muxuu noqon karaa daliilulbayaanka ee adiladoo dhan uu wayo ku yiri mas'alada rutbada misku mid baa mise ma ahana uu ka baxay oo raacday iyo haddana daliilulbayaankii ayuu hoos ugu noqday wuxuu ku yidhi qowlanna waa noqon karaa ficlanna waa noqon karaa labadabana waa noqon karaa taqsiimka ayuu saa yidhi hadalkiisu yahay qaybinta uu soo qaybiyey eed ka fahmaysaa marka hore wuxuu soo hormariyey qowl iyo ficilba inuu noqon karo haddii labada wuu noqon karaa yiri inuu qowl keliya noqon kara ama ficil keliya noqon karana gadaal buu ka sheegay laakiin ka sheegitaanka ay sidaa jarad bihi caadatu usuuliyiin kuma gaabsane masaa'il ziyaadaad cilmiga ku daray wuxuu yihi waalqowlu waalficlu idaa tawaafaqa fanmi lbayaana liladii qad sabaqa wuxuu yihi haddii masmas mujmala yaallo naskii mujmalka ahaa bayaankiisiina uu ficil ku soo arooro qowlna ku soo arooro qowlkaa bayaanka ee yimid iyo ficilkaa bayaanka ee yimidna ay soo kala horreeyeen macnaha ay ku bayaaniyeene ku caddeeyeenna uu isku mid yahay koodii soo horreeyay baa daliilul bayaana dheh ka kalena wuu xogay sababta oo kan hore markuu yimid ee uu bayaaniye caddeeye qowl iyo ficil midku dooni ha noqdee ka dambe cadayntiisu waa ta'kiide bayaan asliga maaha waalqowlu qowlka iyo waalficilu ficilka idaa tawaafaqaa hadday iswaafaqaan oo isku macno faa'iideeyaan bacda wuruudihimaa ay soona arooreen bacda almujmal famil bayaan bayaanka iyo cadaynta waxaad u nisbaysaa u tiirisaa liladii midkoodii qad sabaqaa soo horreeyey labada daliilkooda soo horreeyey bayaanka u tiiri waxaa kamid ah wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahuma nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay dhaha hadduu yidhaahdo gacanta minal kuuci baa laga goynayaa minal kuucina uu ka gooyo labadaa daliil falkiisii iyo qowlkiisii tataabuq baa ka dhexeeya labaduna bacda almujmal bay yimaadeen koodii soo horreeyey baa bayaanulmujmal ah haddii aan la garanayn koodii soo horreeyeyna kilaahumaa baa noqonaya wy wain yazid ficlu falilqowl intasib waalficlu yaqtadii bilaa qaydin alab waalqowlu fi lcagsi huwa almubayinu wa ficluhu اtakfiifu fiihi bayinu hadalka hor waxaa laga fahmayaa idaa tawaafaqa qowlkii iyo ficilkii hadday siman yihiin taasaa laga faaisanaya waxaa ka imanaya su-aala oo hadday kala duwan yihiin ay kala ziyaado isdheer yihiin masaladaasu labadan bayt kaga hadlay haddii daliilul bayaankii qowl iyo ficil u noqday ayna ziyaado isdheer yihiin ziyaadada isdheeraanshadu laba suuro ay ku iman kartaa imaa qowlku inuu wax dheer yahay wa imaa ficilku inuu wax dheer yahay wuxuu soo hormariyay tadilaalada ficilku hadduu qowlka qadarka bayaanka ee uu sheegay uu bayaankii ku xasilayo ficilkuna intaa ka badan ziyaadaha uu nabiga ka sugnaato maxaa lagu samayn wa in yazid ficilun ficilku hadduu macno la dheeryahay sii caddayna falil qowli qowlka inta si u nisba sheego oo waxaad tidhahdaa daliilul bayaanku waa qowlka ziyaadadii ficilkana waalficlu ficilkuna yaqtadii wuxuu keenayaa dalab ay dalaban buu keenayaa bilaa qaydin aan la soconin wax qayda wuxuu leeyahay dalab khaas binnabiyi uu keenayaa ko dalabkaasina qayd lama socdo wujuub iyo istixbaab midna dhehmeyn wuxuu kutusayaa buu leeyahay nabigu markuu qowl ku bayaaniyo ficil ka ziyaado ana la yimaado intii iyo ka badan ah inta waafaqsan qowlkaa horta bayaanka iskale ficilkan dheeraadka nabigu ku bayaaniyeyna calayhi salaatu wasalaam horta waa dalab khaasahoo isaga mutawajih ku ah laba dalabkaasi darajadiisa dhihi mayno waa waajib iyo waa sunna midna bilaa qaydin ayuu ku yidhi isagoon qayd lagu darin waxay dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam soonku ka hadlay soonkana wuxuu bacadeeyey nusuus inuu xilliga ilaa xilliga yahay nusuustaasina waxay ixtimaashaa wisaal iyo cadamulwisaal nabigu marka qowl buu kaga reebay wisaalka dadkii isna wuu sameeyey qowlka uu kaga reebay dadka kaasaa bayaanuha dalka uu sameeyeyna isagoo khaas ku yahay oo laga rabaa midis lagama rabo laakiin dooritaanka laga raba waa wujuub iyo kayr wujuub midna lama socoto oo masalada aada shookaani u ictimaado oo u leeyahay qowluhu alkhaasu bilumma laa yucaaridu qowluhu alcaamu lilumma laa yucaaridu ficlahu alkhaas bih oo ficil iyo qowl markay istacaarudaan iyada qowlkan ummada ku socdaa ficilkana isaga way laakiin masalada min xaysu lmujmal buu hadda uga hadlay taasi waa haddii ficilku wax geeriya hadday cagsi tahayna waalqowlu qowlka fi lcagsi masalada cagsigeeda huwa almubayinu isaga cadeey cagsigeeda hadday too qowlku wax dheer yahayna qowlkaa daliilulbayaana sababtoo qowlka iyo ficilka qowlkaa ka xoog badan waa tartiib aladila iyo tacaarud tarjixna waan ugu tegi doonaa kutubtii horena waan kusoo maray qawaacidda culimaduna waata la yaqaano alqowlu muqadamun cala alficil mar hadday sidaas tahay haddii qowlku ziyaado dheeraada waro ziyaadadan oo dhan dadkay banaan u tahay ayaan u tahay baan leh falkiisii qaasa ka gaabnaa intaa maxaa lagu fasirayaa wa ficiluhu falka nabiguna atakfiifu cadayn baa fiihi ficilkaa bayinun ku cad falkiisa inta ficilaan uu caddeeyey inta ka badan ee qowlku sheegana inay libayaaniljawaaz tahay inta dambana aanay waajib ahayn ayaa laga faaidaysanaya sida nabigu hadduu laba tawaaf amro hal midna sameeyo cadanka labaad uusan waajib ahayn baa laga faaidaysanaya haddaba tani waxay radiyeysaa hadalkii shawkani u ictimaadi jiray hadiya goor dhinaciisa kale aan hore usoo tilmaanay intaa markuu ka baxay iyo wuxuu ka hadlay waqtulbayaan haddii naf mujmala waa inuu kasoo horeeyo uu cadaynayaa la isticmaalaa bayaanka aaniri nafta mujmalka ee soo degayna uu dadkii waajib saaran yahay hadduu awaamir yahay inay fuliyaan hadduu muxaramaad yahayna ay ka fogaadaan arrinta saas oo kaleeta ilaa waktigeedu bayaanku ka daba yimaadaa wakti intee dhan baana u dhexayn kara mujmalka iyo mubayanka gaar ahaan haddii uu daliil munfasila yahay siaynu kusoo tilmaanay daliilulbayaan waxau noqon karo arrintaas waa laba mas'ale taakhiiru lbayaan can waqti alxaaja ama can waqti alcamal labada ere mid kastoo la yidhahdaba masalada taakhiiru lbayaan can waqti alkhitaab ilaa waqti alxaaja loo dibdhigo labada mas'ale ayuu ka hadlay labada mas'ale markuu ka hadlay kadib iyo haddana mas'alo kaleoo la xiriirta التأخير للمصلحة والحاجة iyo التأkيr لdrء المفسdة labada mas'ale iyo mas'alo kalena uu ku gabagabeeyey baabka maslada horeysa ka hadlay waxay tahay ir تأhر الbayaan can وqت الcmل وquعhu cinda الmujizi ma xasل culmada waxay isku qabteen تأkhيr الbayaan can وqti الcmل ma banaanta in sharcigu wax amro salaad baa la amray waktigaa in la tukado amarka lays amrayna waa amar mujmal ah waktigii inuu yimaado iyadoon laysoo cadaynay sida loo tukan lahaa can waqti alcamal wey waxaa kaloo la yidhahdaa can waqti alxaaja ma banaanta qolo yarba waxay yidhaahdeen way banaanta jamaahiiru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen ma banaana qolada way banaan tahayle waxay ku saraysan yihiin inay leeyihiin waxaa sharcan banaan takliifu maa laa yutaaq waxuusan awoodin qofka sharcigu takliif waa ku saari karaa qoladii sidaa qabtay dhammaantood waxay leeyihiin takliif in bayaankii la dib dhigo can waqti alcamal waa jaa-is laakin jaa-is sidee away waa jawaaz caqli ah ee ma aha jawaaz sharci ah laakiin labadii qolo waxay isku raaceen iyagoo way banaan tahay caqlan waa dhici kartaa yidhi haddana waxay dhahen shareecada ma ku jiro waxaas ma dhicin wax dhacay maaha taasuu tilmaamay in khilaaf jiro asalka mas'alada laakiin waaqec ahaan bay isku wada raacsan yihin ta'ahuru lbayaani bayaanka inuu kadib dhaco can waqti alcamal xilligii lagu camal fali lahaa daliilkan oo camalkan lala iman lahaa in caddayntii ay kasoo daahdo wuquucuhu dhicitaankiisa cinda almujiizi ninkii baneeyey oo waa dhici kartaa yidhi ma xasal ma dhicin ma dhicin sharcigeenna oo xaasil ma aha waaqic ma aha xataa ciddii tiri caqlan waa suuragal bimacnaa inuusan waaqic ahayn waa ijmaac laakiin inuu mumkin yahay suuragal tahay qolaa way baneeyeen takliif maala iyo taab ku salaysan culamadu waxay yidhahdeen sababka arrintaasi ay u banaanaan weyday waxay tahay hadday banaanaan lahayd in laga dibdhigo waxay noqon lahayd waxayna dadkii garanaynin baa laga raba sameeya in la yidhahdo waana takliif manayo daaq arrimahaasay ahayd tuu sidoo kale alamiir alhaashimi kitaabkiisa manduumadii kaafil ama bawdat al amri loo yaqiinay ku tilmaami jiray maa halkan waxaan ku baraarujinayaa manduumadaasa waxaawey marar badan ka soo qaado waxaa mar badan carabka iga dhaca manduumada maqniga markaan ka hadlayo sacani inaa idhaahdo sharaxa markaan ka hadlayona haashima idhaahdo sababtuna waxaa weye manduumada ninka iska leh maqniga iyo ninka sharaxa leh isku sanad bay dhasheen isku sanadna way dhinteen isku beledna way ahaayeen nasabna isku reer beni haashim bay wada ahaayeen marka laba nin oo isku sanad dhashay isku sanad dhintay isku magaalo ahaa nasabna wadaaga kitaabkana nadmigii iyo sharaxii leh yaa marar badan carabta jadiidka qismaa marka nin kale midwalba waxaa la yidhaha maxamed ibnu ismaaciil midna alamiir alhaashimi midna alamiir asancaani labadaasa lagu kala duway lakin labada horee sancay ahayn calaa kulli xaal ninka nadmiga leh wuxuu yidhi walilbayaani yaxrumu ta'khiiru can waqti maa yaxtaajuhu lma'muur bayaanka in la dibdhigaa xaaraama waktiga qofka ma'muurkee la amray lagu baahanayo inuu ku camal falo wahakada atakhsiisu wataqyiidu hada itifaaqun cinda man yufiidu sidoo kale takhsiiska iyo taqyiidka in daliilkan asaadiisii aan qaar loo jeedin ama macno muqayada loo jeedin lagana dibdhigo ilaa uu kaga camal falo iyana u banaan hadday dhacdo in dagaal yimaadeen waa nasakh waataan soo maray u cilaya haddaba liannahu low jaaza kaana yalzamu min daka takliifun bima laa yuclamu hadday banaanaan lahayd taasi waxaa ka dhalan lahayd waxa laa yuclamu in laysku takliifiyey oo ilaahay dadkii uu sameey yidhahda wuxuunan u sheegin allahna subxaana watacaala addoommadiisa inuu wax sameey yidhaahdo oo ku waajibiyo hadhuuna kula xisaabtamo uunan u sheegin say u samayn lahaayeen wax dhacay maaha wax dhici karana maaha masalada waa masalatu taakhiiri albayaan can waqti alcamal ama can waqti alxaaja la yidhahdo masaladii labaad buu ka hadlo ta'khiiru albayaan can waqti alkhitaab haddii na soo dego caam ah laakiin khaas loola jeedo mutlaq ah laakiin muqayad loola jeedo mujmal ah oo bayaankiisii laga dibdhigo mukhasiskii la dibdhigo muqayidkii daliilu taqyiidkii la dibdhigo ilaa waktiga looga baahanayo laga gaaro labada khitaab inay kala dambeeyaan ma banaan tahay mise ma banaana xaajadii iyo camalka hadduu yimaado ma banaana cala saxiix mana dhicin ijmaaca waan soo maray masalada dambe wuxuu ka hadlayoo afar qowl buu sheegay qowl shanaadna waa jira taakhiiruhu lilixtiyaaji waaqicu وبعضنا هو لذاك مانع وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انتقد أفر قول بو أفر تم لبدا بيت كشاغي أفر تشطري بو شطرك استقال كشاغي أو حجري تأخيره إن لقد بيوه بيانكي عن وقت الخطاب اللي قد بيوه إلى للاحتياج إلى الاحتياج إلى حل الله رب على عمل كان اللي بيوه واقع واقعي واحد عيوز nusuusta sharcigaa lagu hayaa mar haddii uu dhacayna wuquucuna farculjawaasi wey haddayna banaanin maba dhacdeen mar hadday dhacday way banaan tahay wey qowlkaasi waa qowlka akharu ahlilcilmi loo tiri waxay idhahdeen waa mutlaqan sida manaasikulxaji camalkeedii loo digdigay ilaa waktigii la sameynay laga gaaray mar hadday sidaas tahay salaadii baa kamida lagu soo faradeeya nabiga leylatu israa walmicraaj ilaa jibriil uu soo dega bayaankeedii khitaabka khitaabka waa ka dambeeyey alamiir sancaani ijaabat saa'il saddex boqol lixdan iyo kow akharu ahlilcilmi qowlkooda wayuu yidhi qowlka labaadi wa bacdunaa qaarkayo huwa qaarkaasi lidaaka banaanaanshahaas iyo ta'khiirka maanican waa diiday qolaan waxay yidhahdeen aslan ma banaana shaaficiyada qaar kamida iyo niman muctazila iyo qaar xanafiyada iyo qaar maalikiyada iyo yaa waxay yidhaahdeen aslan in bayaankii laga dibdhigo can waqti alkhitaabi ma banaana waxayna cileeyeen mujmalka macno lagama fahmayo marka fahamkiibuu khalal ku sameynaya laba daahirka haddii ta'wiil looga jeeday wixii loo jeeday waxaan hayn baa laga fahmaya caamkii iyo mutlaqiina wixii loo jeeda mukhas taksiiskii iyo taqyiidkii waxaan ahayn baa laga fahmaya saa darteed mukhalan bilfahmi wey qolka saddexaad wuxuu yahay waqiila waxaa la yidhi bilmanci in la diiday bima kalmutlaqi bisi wixii mutlaqa lamida wixii macno daahir ku ah liitlaaqihi licumuumihi liduhuurihi waa sidaa mutlaqiya lamidka ah in taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ma banaana yihahdeen sababtoo macnihii loo jeeday mid ka duwan baa laga fahmaya wixiise sidaasoo kale aan ahayn mushtaraga iyo mutaradid beyna macaani iyo mujmalkiyo ah dhib ma leh bay yidhahdeen iyaga waana qowlka uu shaarixu u tiiriyey abilxusein almuctazili oo uu yihi wuxuu ku salaysan yahay taxsiin wa taqbiix alcaqli qowl afraad baa jira oo kaa cagsigiisa uma bicagsihi qowlkaa cagsigii intiq ku hadal ladal bacd culimada qaaragtood culimada qaarkood waxay ku yidhaahdeen cagsa qowlka oo waxay yidhaahdeen taakhiiru lbayaan can waqti alkhitaab waa bannaan yahay haddii uu khitaabkan uu yahay waxyaabaha daahir kale waayo daahirkani min xaysu jumla faa-idin bu leeyahay laakiin wixii aan daahir lahayn faa-ida la-aan buu noqonaya haddii khitaabka laga digdhigo afartaa qowl buu sheegay qowl shanaad baa jira oo halkan maadinkiiyo shaarixu midna aanay ku sheegin qowlkaasi waa in la kala qaado adiladii in la kala qaado way oo la yidhaahdo hadday awaamir iyo nawaahi iyo waxyaabaha axkaamu shariica ay tahay waa bannaan yahay haddii laakiin akhbaarta ay tahay basharku inay wax fahmaan looga jeedo taakhiiru lbayaan can waqti alkhitaab ma banaana asaxu laqwaali waxaa weeye qowlka jamhuurta ee ugu horeeya wallahu aclam intaa uu halkan ku sheegay qowlka ziyaadadihi waa qowlka manduumat lkaasil ee amiir alhaashimi uu leeyahay uu ku sheegay wuxuuna yidhi isagoo aqwaashan ka hadlayo wajaa-izun wafiqta lisawaabi taakhiiruhu can zamani alkhitaabi fii nahyihi wa amrihi laa fi lkhabr id ilmuraadu minhu ifhamu lbashar wajaa-izun waxaa banaa wafiqta lisawaabi halagu waafajiye taakhiiruhu can waqti can zamani alkhitaabi in laga dibdhigo bayaankii xilliga caddaynta fii nahyihi wa amrihi nahyiga iyo amarka sharciga iyo shaarica laa fi lkhabr khabar hadday tahay maaha maxaa yeelay id ilmuraadu minhu waxaa looga jeedaa ifhaamu lbashar basharka iyo ummaddan in wax la fahansiiyaa khabarka looga jeeda kadib wuxuu sheegay masaladan masaa'il la xiriira ta'khiirka iyo bayaanka iyo arrimihiisa wuxuu yidhi wajaa-izun tabli taakhiiru tabliiqin lahu wajaa-izun waxaa bannaan taakhiiru tabliiqin gaarsiintiiba in la dib dhigo lahu ay lilxaajati ilaa waktiga xaajada laga gaaro tabliiqa asalkiisa in la dibdhigaa bannaan masale inay tiyara xo kala duwan yihiin tiyara waxay ahayd xukum asli aada gaarisay qofkii laakiin xukunkiia bayaanin si loogu camal faloo loo raaco oo loo fahmo u baahan asalkii xukunka laakiin waa la sheegay caddayntiisi iyo faahfaahintiisi bay masaladii hor ahayd tan laakiin horta sideedaba qofka aslan xukun sharciga inaad gaarsiiso ama waajib sharci aada u sheegto ama muxaram sharci aada u sheegto ma la dildhigi karaa wxule aslan asalku way bannaan tahay waayo maxduurkii ahaa inuu fahamka mulaadka uu khalad khalal galo ka dhalan maayo sidaa darteed haddii aad masaladan maanta inay salaada waajib ku tahay u sheegitaanka aad dib dhigto ama soonka uu sheegitaankiisa aad dib dhigto way bannaan tahay haddii aanay gudbin waktigii xaajada iyo salaada iyo soonkii soo galeen ramadaan baa la dhaafay hadda ilaa ramadaan kale la gaaro bil ramadaan waajib kuma ah inaad axkaamta kale u sheegto oon soon inuu waajib ku yahay ba u sheegin ilaa waktigii soonka laga soo gaaro bay bannaan tahay buuri wadar-u maa yukhshaa abaa tacjiilahu masalo kale ayadana bannaan wadar-u maa yukhshaa wax laga baqayo reebitaankii oo mafsado ah abaa haddii uu diido tacjiilahu tacjiila tabliiqi gaarsiinta dhagajinteeda waxaa kale buu leeyahay haddii ay keento mafsado laga cabsanayo darteed in loo dibdhigo ilaa waqti alxaaja loo dibdhigo gaarsiinta xukunkii sharcigii haddii lasoo horumariyana ay mafsado ka dhalanayso sida masalat uljihaad kufu aydiyakum kufu aydiyakum lalahaa sababtoo haddii maka lagu amro mafsado maslaxadiisa ka badan baa ka dhalan lahayd wuxuu leeyahay haddaba waajibka hadday mafsado ka badan ka dhalanaysa medejinta iyo u sheegitaankiisa qabla alxaaja aada u sheegto wayna dib dhigtaa wadar umaa shay in la reeyaa reebitaankii iyo dafcintii mafsada yukshaa laga baqayo yaa abaa diiday tacjiilahu tabliiqi in la dadajiyo wa nisbatu ljahli lidii wujuudi bima yukhasisu min almawjuudi wuxuu kusoo gabagabeeyey mas'alo kaloo taakhiirkii iyo tabliiqii iyana la xiriirta oo baab alcaam walkhaas saamaysa waxaana weeye haddii aynu niri taakhiirulbayaan waa ilaa waqti alxaajati waa banaanta waa la gartay laakiin haddii la qaato qowlka ah taakhiiru lbayaan ilaa waqti alxaajati ma banaana mas'ala ayna dhex taalla masale nas caamaa soo arooray laakiin daliilu takhsiis baa jira mid mutlaqaa soo arooray laakiin muqayad baa jira qofka fardiga ummaddan ka mida muqasab baa qof kasta inuu ogaado taqyiidka galay qabla alxaaja taksiis inuu jiro qabla alxaaja qof kasta inuu ogaado muqasab baa haddaan nidhaahna waajibba ma aha in la gaarsii la caddeeyaba ilaa camal xaajadii laga gaaro min baabi awla ummadoo dhan ba inaynan ogaanin yaan banayn laakiin haddaan waajibina khitaabka lagama dibdhigi karo ilaa waqti alxaajana lalama sugi karo oo min xaysu aljumla sixata alafraad inay ogaadaan wey wuxuu yihi wasaxiixu xataa calaa hada alqawli baabu alcaam walkhaas markay tahay mutlaq iyo muqayadna waa raacayaane mar haddii tabliiqii asalkiisii lala yimaado inayna fardi kastin u aara qasab ahayn waayo yuusiikum allahu fii awlaadikum bay maqashay faatima binti rasuuli lah sal l slam laakiin laa nuuraatu maa taraknahu sabaqa manan maqal ilaa uu ka dhintay nabiguna waa gaarsiiyey dadka oo abubakar baa u sheegay radia allahu canh wa nisbatu ljahli jahli in loo nisbeeyo lidii wujuudin qof jooga loo nisbeeyo bimaa shay uu ka jaahil yahay yukhasisu khasisaya caamka waa sidoo kale mutlaqana taqyiidinaye min almawjuudi waxyaabaha jooga ee dhacay ka midta misaalka waaqacay ka midta caamkii qofka intuu soo gaaro ama mutlaqii ilaa waqti alxaajati in bayaankiisii isaga aanu soo gaarin hadal la gaarsiiyey ummadda iyo taqyiidkiisii waxyaalo oo jooga wey wa nisbatu ljahli jahli loo tiriyo lidii wujuudin qof jooga cinda cinda alkhitaabi alcaam cinda alkhitaabi almutlaq oo maqlay oo uu gaaray bimaa uu ka jaahil yahay yukhasisu khasisaya cumuumkaa ama mutlaqana taqyiidinayahay min almawjuudi masaa'ilka jira ee dhacay ayay ka mid tahay intaasna waxuu kaga baxay naadimku baabu lbayaani kadib wuxuu gudbay naadimku raxima allahu tacaala baabu nask naskii baabkiisii way oo isagana uu kaga hadlay abyaad tiradeedu tahay afar iyo labaatan bayt oo axkaamta naskha uu ku qaadaa dhigay inta aanu kitaabu sunna aanu u gudbin iyo daliilu sunna naadimku raxima allahu tacaala waxa uu yidhi رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند ومنع نسخ النس بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص لنص معتمد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد في النص وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع من حكم أصله يرى لا رفع وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود فالعزل بالموت أو العزل عرب كذا قضاء جاهل للمفترض وليس نسخا كل ما أفادا فيما رسى بالنص لازديادا والنقص للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذ بقي فالإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي وقوله الناسخ أن تأتي ردع بوفق واحد للأصل يتبع وكون راويه السحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف halkan maalimku raximah llahu tacaala wuxuu ku qaadaa dhigay masalada nasakha iyo furuucdeedii shuruudeedii xukumkeedii tacriifkeedii aqsaamteedii iyo masaa'il la xiriira sida caadadiisu ay tahayna wuxuu ku bilaabay tacriifkii wuxuuse ku gaabsaday tacriifkii istilaaxiga ahaa oo kii luqada ahaa maanu taaban ka luqadaana waxaanu horey kusoo maray inuu saaxibu منظومة الورقات سيري النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما أهل اللغة سيدة لغسو وريي نسخه بمعنى الإزالة نو النقضة سيليرا نسخت الشمس الظل بمعنى النقل نو النقضة سيليرا هذا نسخت الكتابة أما استراحيسة tacriifkiisa istilaaxiga iyo xaddiisa iyo tacriifka usuuliyiinta u yaqaanaan waxa uu ku sheegay beytkan oo wuxuu yidhi rafcun lixukmin aw bayaanu الzamani bimuxkami اlqur'aani aw bisunani yani annasku waxaa weeye naskiga manaa huwa ay nask rafcun in la kor yeelo weeye lixukmin xukm baa la kor yeelay aw bayaanu zamani zamankiisa oo la cadeeyey wey wuxuu leey usuuliyiintu way isku khilaafeen cibaarada sida loo siyaaqeynayo qole waxay yidhahdeen nasakh waxaa la yidhaahdaa rafcu lxukm manaa xukum sharci ah oo mut mutaqadim ah in lagu rafciyo xukum kale iyo khitaab kale oo sharci ah oo ka dambeeya qolana waxay yidhahdeen buri may meesha rafciga aad leedihiin bayaanu zamani xukmin ka dhiga oo waxaa la caddeeyey keliya inuu nihaayadiisa halka ahayd labada tacriif wax saasa kuma kala duwana oo macno dheeraada keenaya allahuma tacriifka dambe bayaanu zaman marka la yidhaahdo waxaa us wuxuu u dhowaanayaa isticmaalaadka salafku raxmatullaahi calayhim say macno badan u yaqaanaan wax allaale wixii bayaan oo dhan nasakh bay yidhahdaan haddaba taqyiidka ilaaq mutlaqu waa nooc bayaan ka mid a tafsiiru lmujmalku waa nooc bayaan ka mid a ta'wiilu daahirku bidaliilin waa nooc bayaan ka mid a taksiiska caamka waa nooc bayaan ka mid a sidaas darteed iyo cibaaradaasi uga dhawaanaysaa siday salafku isticmaalayeen kanna waa m tacriifkan laakiin waa tacriifka mutaakhiriinta iyo usuuliyiinta aqwaasha salafka ee madara ku wada xambaaray halkaas si aadan meel uga dhicin tacriifka xog markuu sheegay waxaa ka dhalanaya labadaba inay kan hore iyo kadam inay kala dambeeyaan labadaba khitaab sharciga inay yihiin waxaa la rafcinayaa xukun inuu yahay xukunkaa lafdi iyo macnawina waa noqon karaa axkaam mutacadid oo nasku uu lahaa dhammaanteed iyo qaar kamidna waa noqon karaa markuu tacriifkii ka hadlay iyo wuxuu ka hadlay bima yakunu nask oo wuxuu yihi naskha wuxuu ku yimaadaa ima alkitaab wa ima asuna inuu ku yimaado wey bimuxkami lqur'aani qur-aanka muxkamka aw bisunani ama suna wax lagu naskha wey daliilu naskibu alkitaab iyo wasuna keli u noqon karaa haddaba aqsaamta naskiga adilada isnasakhaysa marka la eego afar bay noqotay bimuxkami lqur'aani qur-aan qur-aan naskhay iyo qur-aan suna naskhay aw bisunani sunno sunna nasakday iyo sunno qur-aan nasakday marka intaa cadiya hadalkaa waxaa laga fahmay ina waxyaabaha kale ayna wax nasikayn ama waasikna aanay ahayn ti uu sii cadeeyey muslimka ahayd oo wuxuu yihi falam yakun bilcaqli aw mujarad lijmaaci bal yunma ila lmustanadi falam yakun nasaku ma ahaado bilcaqli caqli wax laguma nasako oo caqligu daliilu naski ma noqdo aw mujarad lijmaaci ijmaac keligii ahna wax laguma nasako saan u tegi doono marar badanna soo tilmaanay ijmaacu wuxuu leeyahay wax mustanad lijmac layaa uu ku tiirsan yahay bal yunma waxaa loo nisbeeyaa ila lmustanadi waxa ijmaaca ku tiirsan yahay ijmaac wax ma nasako waana itifaaq arrintaas sababtaa ijmaac waxaan u tegi doonaa waa mujtahidiinta ummadan oo xukum sharciga isku raacda geeridii kadib nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii nabi maxamed dhintayna sharcigii waa sugnaado dhimashadiisa kadib wax la nasikhayaa ma jiraan saas darteed ijmaacu naasik ma noqdo laakin daliilu naski buu noqdaa bimacnaa haddii aad hesho uu kuleeyahay culimmada oo kale mansuuqun bilijmaac iyagoo saa kule haddaad maqasho waxay u jeedaan ila lmustanadi waxa uu ku tiirsan yahay ijmaacan ijmaacani daliilka uu ku tiirsan yahay yaa naasikhi ay u jeedaan hadalka waa la soo gaabiya marka wamancu naski nasi bilqiyaasi huwa aladi irtadaahu jullu nnaasi wamancu naski nasi naskii kitaabka iyo sunnadaa in lagu nasakha in la diida bilqiyaasi lagu nasakho huwa aladi waa qowlkii irtadaahu ay ku raali noqdeen ay qaateen jullu nnaasi dadka badankood jumhuuru ahlilcilmi huwa sawaabu waxay ku tageen qiyaasku naska ma nasakhi karo bal qiyaaska la aadi maayo ilaa cinda cadami nasi sidaan ugu tegi doono baabulqiyaas markaan tagno intaasi waa waxyaabaha daliilu naskiga noqon kara iyo waxaa noqon kari haddaba adiladii ugu mashhuursanayd hadday kitaabka iyo sunnada la ogolaaday inay isnasakhaan min xaysu aljumla tafaasiisha wuu geli doonaa ijmaaca iyo qiyaaska iyo caqliguna waxma nasakhayaan la yiri hadalkaas macnihiisu wuxuu noqonayaa in nusuusta waxyeynku ay isnasakhayaan sida uu halal usoo cadeeyey arrintaasina waa arrinta daliilkeedu kitaabka qur-aankaana ku badan yahay culamada muslimiinta ijmaaceeduna ay isku raaceen ilahi subxana wataala waa kan uu leeyahay waidaa badelna aayatan makana aaya aayad aayad haddaan ku bedelno maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithliha marka ilahi subxana watacaala uu nabigiisu leeyahay qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi anu iskama bedeli karo in attabicu ilaa ma yuuxaa ilay manaa bedelka rabbi baa iskale subxaana watacaala adilada wuquuciisa iyo dhicitaankiisuna waa tiro badan tahay dhicitaanka adiladiisuna aad bay u tiro badan tahay bal arrinta intaas waa ka sii xeel dheer tahayoo waxaan leenahay ilaahay sharaaicdii ambiyada wuu isku nasakhay nabigaa nabigaa ka dambeyn jiray oo kii hore shariicadiisii dhammaanteed ama qaar kamida nasakhaya culamada ijmaaca muslimiintuna waa ku ijmaaceen arrinkaas aayaadka adilada tusay waaqica ficilkee dhacay iyo waxyaabahaas oo dhan marka la eego arrintaasu sii adkeeyey iyo arrinka mas'alo kale uu ka hadlay yuu beedkan damba ku sheego oo wuxuu yidhi wanasku bacdi dikri mutlaqan warad wanasku binnasi linafsin muctamad shadri hore beydka wuxuu kaga hadlay mas'aladii xukumka maca daalika sida ahlulcilmiga caadadu ahaan jirtay markuu ka hadlaya kalaamkiisa waxuu tabniiniyey oo gudogeliyo kala dhami dhadhankeeda muujiyey masaa'il kale oo cilmiye ah oo qaarna inoo iman doona qaarna uu intaa kaga tegay wuxuu yihi wanasku bacdi dikri waxyigii qur-aanka ahaa qaar in la nasakhaayo mutlaqan isaga oon la kala qaadin warada waa soo aroray isagoo nooca nasakha loo nasakhay iyo noocaa loo rafciyey aan la kala qaadin wuu soo aroray marka wuxuu ku isbaatiyey in naskigu waaqic fi shariica uya kow laba wuxuu caddeeyey in naskigaas waaqic fi lqur'aani ihi uu libacdihi yahay ee likullihi aanu ahayn mas'alada mafhuumka hadalkaas uu halkaa ku caddeeyey wuxuu inoogu iman doonaa markuu leeyahay isla baabkan naski dhexdiisa fakulu xukmin qaabilun lahu wa fii nafyi lwuquuci alitifaaqu qad qufi bimacnaa waxaa dhacay ee jiraa wuxuu yahay in qur-aankii iyo dikrigii qaar kamida la nasakho laakiin dhammaantii in la wada nasakho wax dhacay maaha wey waxaa kaloo ereygaa mutlaqan iyadoon la kala qaadin oo ku sheegay aqsaamta qur-aankii loo nasakho waana qadiyad qur-aanka taqsiimka noocaasi khaas ku ah waata ay culimadu yidhaahdaan naskiga aayaadka qur-aanka la nasakhaayey saddex wej buu ku yimaadaa in lafdan wa xukman la wada nasakho sida aayadda la yidhaahdo cashru rabacaatin macluumaatin yuxarim ee caaisho fii saxiixi muslim ay ku sheegtay waxaa loogu nasakhay bay tiri khamsu rabacaatin macluumaatin yuxarim haddaba casharadii lafdan wa xukman waa la nasakhay iyo in lafdan la nasakho xukman laakiin ay joogto sida ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuhuma albatta rajmu zaaniga in xukunka la nasakho laakiin lafdigii joogo sida aayaadkii musaabarada qofku toban buu usafurayaa haweentii ciddadii aayaadkaa noocaasoo qur-aanka ilaa xad ku badan taasuu wuxuu uga jeedaa mutlaqan nooca nasakha adoon kala qaadin ma lafdan wa xukman ba ma lafdan laa xukman ba ma xukman laa lafdan ba saddexdaa qayboodba shadriga dambana wuxuu kaga hadlay mas'ala wuxuu yihi wannasku binnasi linasin muctamad والنسخ إن لا نسخ بالنفس النص لو نسخ لنفس النص كله معتمد ولا عسكده قول راجح ومشهور ولا يقانوي هكا حكوت المامي يانا أقسامتي أفرتا هيد إبيك يهريي بمحكم القرآن أو بالسنن اللي كترنا يساء نري يمر لبات شعري أفرتا سنة وحاوي